magaalada baydhabo weliba laka qowbaday kulan wadatashi oo lagu ka hadlayay nugul kumida dastuurka dalka kaasoo ay qaban qaabiday wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed weliba kulanku ku qeyb galay xildhibaano ku tirsan golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiire xubno ku tirsan garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ururada dhallinyarada qeybo shashilduwan agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed abshir cabdiraxmaan yana ku hadali waliyaabaha sheenay kulanka wadatashiga nugulkumada dastuurka dalka markan inantaas ku jaan qaadan marka mayba qaban qaabinay kulankan oo wadatashiga ah oo laisku kultalada arrimo oo ku saabsan dastuurka gaar ahaan cutubiyada shanaad ilaa sagaalaad siisiimilisootaan mayba jirtay cutubiyada koowaad ilaa afraad hore lahaan kultaladii waasi bandhigkii aragtiyaha ku jeedeen kubacdina baarlamaankii limarsii waxay ansiiyey haddana mayba qorshe hayti oo shanta cutub hadda gacanta ka hayna oo meesha saarantila kultalada oo dadka lahaan bandhigka suusuunas meelerahay baarlamaanka lingorjey oo meelerahay oo ling ansixiyey ku hor marka mayba qorshaha intii oo dadka lahaan bandhigka soo jeedintii iyo ardayoo dhegeysada oo walaayo qabaan marka madalaayanka gabiiri xildhibaan xasan axmed cabdiraxmaan oo ku hadali kulanka wadatashigeena sheegay inay muhiimad in bulshada la wadaaga arrimaha dastuurka sinloksin kultala doona in cutubyo asaasi ah oo ku hadala doona haykalka dowladnimada oon ka horeyta laamihii dowladda runtii afartii cutub oon ka horeyti may haayana sida dadka hadda garsooryaalka ay ku warhaayan cutubyo ku hadalaay waxyaalihii asaasiyaadka dasaatiirta sida xuquuqda muwaadiniinta iyo waxyaalaha lamid ee runtii safaylnankudoodii hadda cutubyadii hadareer may ku hadala doonana cutubyadii oo dowladnimada iyo kaabayaasha dowladda ku hadalaayo waaye oon ka horeeyan awoodihii dowladda laamaha fulinta sharci dejinta kulley arga doontaan su-aalo iyo wadaxaajuodada qaabkan dhiyaayan guddiga farsamada ee sindiyaari oo runtii guddi dastuuri ah wasaaradda oo arrimaha dastuurkana hooliya mayba waa isku dabarhidda iyo fududeynta la tashiga dadweynaha iyo talooyinka iniqaada unuunanka baarlamaan ahaan baarlamaanka stateka wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed saciid axmed ali oo furi kulanka wadatashiga ayaa sheegay inay bulshada muhiimigaya kulanka wadatashiga oo lagu ka hadlow nugulka mude dastuurka dalka cutubiyada iyo waxyaalaha maanta aan ka hadli doonno broseeskii madasha way ka soo gudbeen waxay soo gaarantay guddiga guddigaa dib u eegis ee draftir kusoo sameeyey haddeer waxaan ku jirnaa marxaladii kale ay ahayd la tashiga dadweynaha marxaladdan haddii aan kasii gudubno waxaa loo gudbi doonaa marxaladii baarlamaanka loo gudbi doonaa saad ogtihii dastuurku wuxuu ka kooban yahay tobaniy shan cutub tobaniy shantaasi afar ka mid eh waa la ansixiyey koonfur galbeedna qayb bay ka aheed oo aragtideeda iyo fikirkeeda waa lagu biiriyey baarlamanka halgeeyey baarlamanka wuu meelmariyey haddeer waxaan gudugalaynaa shantii cutub ee ku xigtay cutubka shanaad ilaa cutubka sagaalaad cutubyadaas maanta aan ka tashanayno waxaa ku jiro cutubka ugu horeeya waxaa lagu magacaabaa bahsanaanta awoodda waxaa laysku haystaa dowladda federaalka ah ee caruurteeda xamar tahay iyo dowladda koonfur galbeed iyo puntland iyo galmudug iyo hirshabeelle iyo maxay aheedoo dowladaha kale xubnaha kaha dowladda federaalka iyo dowladaha hoose dowladda hoose ee magaalada baydhaba dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalka saddexdaas heer ee dowladaha mid kastoo awoodeeda int intee in la-eg ay noqonaysaa waxyaalaha waxay ka mid tahay laidinkala tashan doono baydhabo maxaa awoodaad u ogoshihiin in dowladda hoose ee baydhabo ay yeelato maxaa awoodaa la ogolyahay dowladda koonfur galbeed inay yeelato maxaa awoodo ayaa la ogolyahay dowladda dhexe ee federaalka saasoo kale inay yeelato waxay ka mid yihiin waxyaalaha ama cutubyada maanta laidinkala tashan doono idinkuna presentationka markii la sameeya adaad maxay ta ogaan doontaan kadibna su-aale ayaa jiri doono oo maxay ahayd so aad aragtidiina aad ka dhiiban doontaan aad ka jawaabi doontaan cutubyadaas idinkala tashan doono waxaa ka mid ah sida laii sheegay waxaa fadhiya abukaatyaal badan iyo qareeno badan oo garsoor ka socdaa fadhiyo cutubyada dooda dooda ka taagan ama laidinkala tashan doono waxaa ka mid a cutubka garsoorka nooca garsoor ee soomaaliya ay yeelanayso garsoor midaysan oo maxaan qaadanaynaa maxay ahayto integrated oo isku dhex jira maan qaadanaynaa ma garsoor oo waxaan qaadanaynaa duwal maxaan dhihi jiray judicial system maan qaadanaynaa doodaa ka taagan waxaana in aragtidiini iyo fikirkiini iyo talooyinkiini aada ku biirisaan wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed eena wada dadaaladii ka eedan walku bedelowka dastuurka dalka